gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka sodma mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa magaalada laascaanood ka daahfuray dhismaha xarunta gargaarka deg dega ah iyo baqaarka keydka raashiinka ee dowlad goboleedka waqooyi bari waxaa ka qayb galay munaasabadda furitaanka wasiirka gargaarka dowlad goboleedka waqooyi bari cabdirasaaq hindi wasiirada diinta iyo waqaafta tamarta iyo biyaha maamulkaas iyo madaxda shirkadda qadaraaska ku guuleysatay wasiirka gargaarka dowlad goboleedka waqooyi bari cabdirasaaq hindi ayaa ka warbixiyey furitaanka xarunta gargaarka deg dega ah waxaanu joognaa deegaanka laascaanood ama caasimaddii dowlad goboleedka waqooyi bari oo runtii aanu maanta bilaabayno dhismihii xaruntii gurmadka degdega ahayd oo qarankeedu tii qaranka ahayd ay ku taalla muqdisho laakiin iminka ka mid ahayd siddeeddii mashruuc ee ra-iisul wasaare xamse cabdibarre uu dhagax dhigay bishii abril ahaa runtii mashruucii aan ugu dambeeyey xarunta qaranka degdega ah ee maamul goboleedada lasoo wada dhagax dhigay haddana kii ugu dambeeyey uu noqday kii ugu horreeyey ee la dhiso taariikhda ayaanu xusaynaa waxaa garabkayga taagan shirkaddii runtii ku guulaysatay qandaraaska waxaa garabkayga taagan wasiiro waxaa si gaarana ii garab taagan bidixdayda gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin iyo howlwadeennadiisii oo runtii maanta halkan inooga sheegi doona hogaamintoodii iyo in mashruucani uu maanta soo gaadho in uu dhagaxi la bilaabo ama shavels on the ground waxa loo yaqaano waa maalin taariikhiya mudane maxamuud macalin cabdulle gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka sodma ayaa sheegay in xaruntan ay muhiim u tahay dowlad goboleedka waqooyi bari barnaamijkan heerka uu soo maray madaxa barkulamatiga hay-adda maaraynta masiibooyinka ka warramay dabcan runtii waxaa ilaahay mahaddiisa in shaqo muddo dheer soo socotay tartan loo galay kabacdiina commative tartan culus lasoo wada galay lasoo reerreebay marka ugu dambaysa shirkadda sahal ay ku guulaysatay runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa maamul goboleedka waqooyi bari soomaaliya oo runtii ogol in si furan oo shafaafiye lahayn loo tartamo jaanis ay idiin siiyey inay inaad ku soo baxdaan aqoontiinna iyo waxtarkiinna iyo khibraddiinna annaga haddaan hay-adda maalinta masuubiinka nahay maamul kasta iyo cid kasta u tagnaa waxaan u sheegnaa in wax allaale wixii la qabanaya say u noqdaan quality u yeeshaan saasoo kaleeto runtii loogu waxeeyo runtii waana ku faraxsanaa runtii si ay noola shaqeeyeen wasiirka iyo guud ahaan iyo madaxweynaha iyo maamulka dhammaantood waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo mashruucaana inuu noqdaa mashruuc for example mashruuc runtii waa mashruuc ugu horreeyey oo maamulkan soo u dhisma loo fulinayo say ilata dadkii ugu horreeya soo hormaraana kolley ayaan dhawada ra-isul wasaaruhu ilaahay sideed mashruuc oo dhagax dhigay annaga mashruucii mashruuciina hadda waa bilownaa kaan dee wasaaradihii kalantood waxaa laga rabaa inay yimaadaanay mashruucyadii ay ballan qaadeen ay sameeyaan aad iyo aadaan ugu faraxsannahay soo dhowaada shaqada si laynku tala garay termisay leedahay waqtigay leedahay annaga halkaan markay joogtaa waxaa wakiil buuxa naga ah wasaaradda gargaarka iyo maalinta masiibooyinka dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya marka xaaji waa ku mahadsan tahay waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa dadkii xoolahan soo dhiibtay dabcan annagayna sharfeen waxaan waxayna waay annagayna harayaan marka ama business aan naqano oo dadkii shaqada uun ku guulaystay oo wax ka raadinaya ama ha naqda dowladdii waxaa nagala rabaa inaan waxa si fiican oo wanaagsan aan u qabano annaga dhinacayna waa ka soo baxnay xaruntan ayaa loogu talagalay in ay noqoto xarun lagu fuliyo howlaha deg dega ah ee gurmadka masiibooyinka islamarkaana lagu keediyo raashiin iyo agab lagama maarmaan u ah wax ka qabashada xaaladaha bini-aadinimo ee ka dhasha dhammaan deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka waqooyi bari